بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد القاعدة الأولى قاعدة كوات هي وحواي أن تعلم واي القاعدة قاعدة قاعدة سؤال أولى كوات أن تعلم واي إن تقاتل ومحاد غنيسة أن الكفار قاردي الذين قررسوا قاتل لدري هم قرر رسول الله رسول قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون إلى خيريان وإلى ذلك مقرون وإلى إلى خيريان أي خيريان بأن الله اللي تعالى سرية هو اللي الخالق إنه يهي كي كل جيسو حوري المدبر إنه يهي كي كل جيسو حمامله خاف من غسنايان وإن دقاتيته وأن ذلك كاس وقريتان كاس أنا لم يدخل مكلينين غريتانك يدخل فاعل كلها هو بايوا هو هو ذا حكينا علينا غريتانك واي الله نعم خلال غريتانك واي لم يدخل هو قريتانك مكلينين هم قالوا في الإسلام إسلام لا يدخل سوكلينين ما دام الله كليس إنه يهمت روح أبوري keligiis inuu yahay midkii wax maamulo qiritaanka ay qireen qiritaankaasi ma soo gelinin islaamnimadii gaalnimadii intii ka soo saaray ee ma soo gelinin islaamnimadii ayadoo qirsan weli ma waxna uma qarin ma soo gelinin islaamnimadii oo dhiigoodii iyo maalkoodii ma badbaadinin qiritaanka ay qireenkaas ayagoo qirayaan ayaa rasuulkana la dagaalamay wayna qirsanaayeen taasay ku saabsantahay qaacidada idan qaacidadan waxay ka hadlaysaa معرفة التوحيد وعمل ومعرفة الشرك توحيد كي برشيديسي يا شركي برشيديسي توحيد كي برشيديسي راح يقول صار سنتاي شركي برشيديسي التوحيد توحيد كي وايه شركي غني شركي كي وايه إلا برضو يقول صار سنتاي waxay noo sheegaysaa mushrikiintii reer mako hee inay qirsanaayeen tawxiidka la yidhahdo tawxiid alrububiya ayagoo tawxiid rububiya qirsan in haddana nebi moxamed la dagaalamay diritaankii tawxiida rububiya ay qirsanaayeen waxaba u anfacin war macadihay taas ayaan qaacidadan ka qaadanay taas ay qaacidadan ayaan ka qaadanay ayib marka hore waxaan ogaanaynaa tawxiidka inuu qiibsamaayo saddex qeybood u qaybsamayo waana hadda kahor mar ishaarnay haddana waa ishaaraynaa tafsiirkiisi dib mar kale noo imaan doono had maanta laba tawxiidkaas ka mid ah ayaa wax ka dul istaagayna tacriifkooda qaadanayna bis labo mid ma qaadanay laba lay qaadanayna midka kalena mar waa laba noo imaana saddex uga salba soo maa kow tawxiid alrububiya labo tawxiid aluluhiya تعبير هذا ربطنا والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام تعبير هذا ربطنا والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وحن قالنا إلى توحيد الربوبية إياه توحيد الألوهية بس توحيد الربوبية آه، توحيد الأسماء والصفات الدبا وبيجينا مركلة إن شاء الله توحيد جودنا تعريف ليه هاي كل يسيب سقطر دري دبا وبيجينا هذا وحن قادنا أنا ما تلنا كليا توحيد الربوبية إيه توحيد الألوهية هذا توحيد الربوبية محوية هاي توحيد الألوهية محوية هاي أنا فرطيت واحد من توحيد أو واحد لنا كتاب كتاب توحيد قصة عبدنا عصامة وين أنت الحمد توحيد الربوبية وحليل هذا هو إفراد الله تعالى بأفعاله توحيد الربوبية وحليل هذا هو إفراد الله تعالى بأفعاله إفراد الله تعالى بأفعاله إفراد الله تعالى بأفعاله معنى الغرض إفراد الله هو توحيد الربوبية أو حواية إفراد الله الله أكريينتيسو maxaa loo keliyeynaa oo allaha keligiisii in loo daaya laga wado in la siiyo maxaa keligiisa sinaa biafcaalihi afcaashiisii alla afcaashiisii in asiga loo keliyeeyo qof kale loo diido asiga askale keligiis in la siiyo laga wadaa qofka aan la siinin إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى الله أكريين في سواية لو كريين أفعال شيسي فعل ديسي وحيابا أسيد السمعين آيو أسيد لو كريين سيدا إنو كريجيسي وح أبورا آيو هل آمنتو كريجيسي وح مامورا آيو هل آمنتو كريجيسي وح نورين آيو هل آمنتو keligiis in wax dilaayo aada aaminto keligiis in wax arsaaqayo aada aaminto waxaas maxay yihin yaa sare allah afcaashiisi la leeyahay intaas way wixii afcaashiisi yaa inaad u keliyeysid asaga keligiis aad siisida tawxiid rububiya haddii afcaashiisii qof kale aada siiso ama asiga iyo qof kale aada isla siiso maxaa u noqonaa shirki waay shirkigaasi maxaa la yidhahdaa shirkon fi rububiyati la yidhahdaa iska ilaaliyo shirki dhan maaha shirki way kee waay he waa shirkon fi rububiya rabbanimadii allah keligiis iska lahaa ayaa shariik u samaysay qof kale wixii asiga iska lahaa la siisay ab wixii asiga iska lahaa ee qof kale siisayba ilaahay waa u diiday ab asiga iyo qof kale ayaa isla siisay ama asiga waa u diiday oo qof kale ka siisayba taas ma yidhahdaa shirkon fi rububiya shirkon fi rububiya ahlubidca haddaba hee tawxiidna waxay u maleeyeen inuu yahay keli ah tawxiid rububiya shirkina waxay u maleeyeen keli ah shirkun fi rububiya haddii qofku mar tawxiid rububiya la yimaado shirkun fi rububiya iska ilaaliyo wixii rabo hab ha sameeyee waa nin muwaxid ah ay leeyihin saas keligiisina shi- ma aha tawxiid saas keligiisina tawxiid ma aha wabitaali aragta markii saas ay aamineen khata waaye waxaa meesha ka soo galay inay caabudaan owliyadii malaa'igtii wubuurtii saalixiintii kulli inay caabudaan maxaa sababa noqdeen توحيد الربوبية كلجسي هي شرك في الربوبية كلجسي إن أي توحيد الشرك بأي أؤمنا أي أقول كل دي بالقاسي إذا قف يلا غير كيس أعبد بها وحو ما أركيان صالحين قف يعبد بها وحو ما أركيان مش الصقور تاسو لك عين كان محيان توحيد الربوبية قالوا أنا متك قرسنايان واه kan kii gaaliday qireen ayaa ayagana qiran bes ayaa ayagana qiran waay inay qaalada qiri jireen adilyadeeda mase inta noo sheeg sheegaa insha allah kan waa fahmi soo ma inta noo dhig kan labaad muxuu ah tawxiid uluhiya tawxiid aluluhiya توحيد الألوهية ما حد يعرف سنة ها صنم ثلاثة أصول قصنا تعريف هو إفراد الله بأفعال العباد إفراد توحيد الألوهية وعن هذا تعريف اسمها هو إفراد الله بأفعال عباده عبادتي أصولنا دار كل جزء أوتم به سيلالي توحيد الله بأفعال عباده إيه، إفراد إفراد الله بأفعال عباده إفراد الله بالعبادة إيوه، إفراد الله بأفعال عباده اسمه معناه اسم حواي هو توحيد الألوهية وحواي إفراد الله الله أكريتي سوى محلو كرينا biafcaali cibaadi odoomaha afcaashoodii loo keliyeeyey waay ficilka addoomaha samaynayaan in la siiyo allaha keligiisa ilmaan ifraadullaahi allah u keliyeyntiis waay maxaa loo keliyeynaa biafcaali lcibaadi addoomaha hee afcaashoodii addoomaha afcaashoodii addoomaha afcaasha samaynayaan hee u keliyeyntiis waay keligiisa la siiyo addoomaha afaashoodii in alla keligiisa la siiyo oo qof kale loo diidaa la yidhahdaa in qof kale loo diido oo alla keligiisa la siiyo waxaan waa xanuunsan yahay maamulka hore u samaysan ayib marka in addoomihii afcaashoodii loo keliyeeyo allah ficil kasto cibaado ah addoomaha samaynayaan in loo keliyeeyo allah salaadii oo kale soonkii oo kale zakadii oo kale xajkii oo kale gowracgii oo kale wixii la midka ah aan soo marnay anwaaculcibaada ahaa in loo keliyeeyo allah ayaa la yidhahdaa tawxiid aluluhiya ifraad اllahi biafcaali اlcibaada cibaadi biafcaali lcibaadi addoomaha afcaashooda allah in loo keliyeeyo waayo bas haddii qofkii qofkii odoomaha afcaashooda allah u keliyey waayo qof kale i allah isla siiyo ama alla intii u diido oo qof kale uu siiyo maxaa waayo shirki waayo maxaa lidhahdaa shirkiga shirkun fi luluhiyati yadhahdaa iska ilaali shirkun fi luluhiyati waa shirki oo laakiin fi luluhiyati waayo fi rububiyati ma aha odoomaha afcaashoodii alla ayaa iskale in loo keliyeeyona waa tawxiid qof kale haddii lala siiyo ama qof allantii loo diido qof kale laska siiyana waa shirki laakiin shirkigaasi shirkiga shirkun fi luluhiyati waay ilaahanamadii hee ama cibaadadii hee dhexdeed in shariig lagu sameeyey shirki lagu sameeyey waay shirkigan iyo tawxiidkan ama tawxiidkan iyo shirkigan waaye shirkiga tawxiidna waa tawxiidkan shirkigana waa shirkigan tawxiidka oo rususha hee ilaahay u soo diray oo kutubta ilaahay u soo dejiyey dartiisii oo samaawooyinka iyo ama rususha iyo dadkoodii isku dagaaleen samaawooyinka iyo dhulalka dartiisii loo abuuray jinno iyo naarna dartiisii loo abuurayna tawxiid ululuhiya waay mala fahmi tawxiidka asaga dartiisii allah rususha u soo diray asaga dartiisii allaha kutubta u soo dejiyey asaga dartiisii rususha ummadooday isku laayeen isku dagaaleen asaga dartiisii samaawooyinkan iyo dhulalkan loo abuuray asaga dartiisii naar iyo janno loo abuuray tawxiid ululuhiya waay mala fahmi idan tawxiidka waajibka ah oo mar walba laska rabo hee barashadiisii waa tawxiidul uluhiya waay shirkiga si gaar ahaan ummadana u badan tahay in uu ku dhacdo waa shirkun fi luluhiyati waay ama tawxiid rububiya mushrikiintu way gaysanaayeen keligiisii wax kuma filna waa la qira laakiin kan la-aantiisii waxba ma taro kan nin dhacay waay kan ahlu sunaha hee iyo ahlu bidacaga hee dagaalkooda ka dhacayana kan waay idan marka waxaa la rabaa labadaba muslimiinta inay rumeeyaana la rabaa rububiya iyo uluhiya labadaba laakiin ogow tawxiid haddii la yidhaahdo la itlaaqo tawxiid waa uluhiya macrifatu tawxiidkaas marka waxaa la rabaa marka in afcaashi alle aad u keliyeysid ma u keliyeysay haa afcaashaadiina in adiga allah hee u keliyeysidaa la rabaa allah afaashiisiina u keliyeysid adiga afcaashaadina alla u keliyey si siisa la rabaa sidaa daraaddeed sheekh maxamed bin abdulwahaab wuxuu dhahay fii bacdi kutubihi idaa kaana allahu waaxidan fii afcaalih fawaxidhu fii afcaalika hadal xikmo badan waa fiiri قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحده في بعض كتبه إذا كان الله واحدا في أفعاله فوحده في أفعالك فوحده في أفعالك معلق هذا معنيس إذا كان الله الله ضوء هذا واحد أي واحدا متكلجس يعني fii afcaalihi afcaashiisii mid keligiis ku ah haddii uu allo u ahaadayba hee fawaxidhu adigina u keliyey fii afcaalika afcaasha taadi u keliyeyse ma u ogoshahay allaha in afcaashiisi keligiis leeyahay adiga ha he afcaashaadina allaha keligiis in leeyahay u ogolow si qof kale ha ka siinine waa sax waa sax ma la fahmi idan qaacidadan khulaasadeeda warka waa badiyay lakin waa idin soo khulaasaynaya waa idin soo qabanaya muhiimadda qabsada wax haddii aan la kala dhigdhigin oo wax xaqiiqad aan la taabanin oo laiska dulmaro waa la dhamaynaya kitaabkii waa la dhamayna waa la dhamaynaya waa la soconaa la keligeed ma anfacaysaa ani hal maalin kan ka dhig waa ka dhiga kan kale laba maalin waa ka dhigi kala kan saddex kalan saddex kan kale afar taxaawiya naga wey wabilahi tawfiq waa dhihi karaa laakiin muhiimad maxay tahay in la fahmo tawxiid waay qaacidadan marka waxay ku saabsan tahay macrifatu tawxiid iyo washirki ayaan dhahnay macrifatu tawxiid iyo washirki ayay ku saabsan tahay ayib maxay tahay ayadana marka qaacidada أن الله أن تعلم أن أن أن أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام قاعدة أنت وإس وضطا قاعدة أنت صمها هي ومعنى هذا محوية وإن أغاتيت قف يهو مسلم كأ موحد كأ قال ذي وصومالينا يا فيري وأنيه إن أغاتيت واي hay maxaa ogaanaa gaaladee hee nebi moxamed la dagaalamay hee waxay ahaayeen kuwa qiraayo oo maxay qirayeen allaha keligiis in wax abuuro keligiis in wax maamulo ha haye laakiin saas way qirsanayeene qirsataan qiritaankaas ay qireen islaamnimadii ma soo gelinine gaalnimadoodii ayay ku jireen weli nebigiina waxaa calaamuha inay gaalnimadooda ku jireen waa laayayba waa la dagaalamay nafafka dhiigigoodii waa soo daadiyey waa laayay xoolahoodiina way qaniimaystay ayagoo tawxiid rububiya saas u qirsan yihin intaas waa macnaheed guud soo maa haye markii saasay tahay waxaad ogaataa hee tawxiidkana uu qaybsamayo saddex oo ma huwa waa maxay yihiin he saddexda tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaai wasifaati haye wadaad maanta waxaa dhahay wuxuu dhahay laba lay ka hadlaynaa kow tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya tawxiid sidiisi guud luqatan iyo wasdilaaxan uu leeyahay marka dambe ka hadlaynaa dhahay tawxiid asmaai wasifaatina mar dambe ka hadlayna u dhahay laakiin laba lay maanta laga soo hadlay haye labadu maxay yihiin rububiya iyo uluhiya wuxuu dhahay rububiya wuxuu leeyahay tacriifu leeyahay u dhahay haye tacriifkiis muxuu u dhahay huwa ifraad llaahi biafcaalihi oo saas macnaheed maxaa waaye allah u keliyeyntiisii waayo afcaashiisii loo keliyeeyo sida asiga keligiis in wax abuuray wax maamulaayo wax noolaynayo wax dilaayo wax abuura ersaagayo wixii lamidka ah afcaashaasi alla keligiisii in loo saafiyo waayo qof kale aan lala siinin haddii qof kale lala siiyo asig qof kale lasla siiyo ama qof kaleba laga siiyo asig wax aan laga siinin maxaa waay maxay noqonaysaa shirki waayo war shirkigaas maxaa la yihahdaa shirkun fi rububiya la dhahaa kan inta badan hee ahlu bidaca u aaminsan yihiinna tawxiid arububiya waay shirkina in tawxiidna inuu yahay tawxiidu arububiya shirkina inuu yahay shirkun fi rububiya waay haye kan saas daraaddeed waxay ku dhaceen shirki owliyada in la caabudo xagga ku xir meelka marka la gaarayna haye ru- uluhiyana maxaa la yidhahda uluhiyana huwa ifraad billaahi biafcaali alcibaadad alcibaadi allah uu keliyeyntiisii waa in loo keliyeeyo odoomaha afcaashoodii sida salaadii zak- soonkii zakadii xajkii gowracii nadarkii wixii la midka ah keligiis loo keliyeeyo haddii keligiisii loo kelin waayo afcaasha odoomaha hee maxaa la yidhahdaa shirki waaye shirkigaas maxaa la yidhahdaa shirkun fi luluhiyati waaye shirkun fi luluhiyati waaye idan labadan tawxiid kee waaye midka laska rabo gaar ahaan uluhiyaga waaye waa midka allah asaga dartiis rusushiis usoo diray kutubtiis usoo dejiyey rususha iyo ummadoodii isku dagaaleen oo samaawooyinka iyo dhulalkan dartiis loo abuuray naar iyo jannana dartiisii loo abuuray waaye midna waa afcaashii allah in loo keliyeeyo midna waa ashtoomaha afcaashooda in allah loo keliyeeyo الشيخ محمد بن الوهاب هو في بعض كتبه ها إذا كان الله واحدا في أفعاله فوحده في أفعالك هاي فصل كير إيو ربوبي ألوهي وحي كتنهيو إيو دليل كيس يا نور لمن ونور بري وبالله التوفيق